dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku nool magaalada jowhar ee caasimadda hirshabelle ayaa wado dadaalo ku aadan sidii loo xoojin lahaa waxbarashada ubadka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool jowhar islamarkaana looga saari lahaa jahliga kowsar xaaji cali oo ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku nool magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabelle ayaa ka hadashay tayada waxbarashada magaalada iyada oo bulshada soomaaliyeed ugu baaqday inay ka qayb qaataan sidii ubadka looga saari lahaa jahliga waxay uga qayb qaadan karaan bulshada oo qeybeeda kala duwan inay u kacaan habka dhiirigelinta oo kaleeto in loo sameeyo ardayda yaryar ee soo korayso dhalaanka ah ha ahaato iskuullada ha ahaato jaamacada haba ugu badnaatay meelaha waxbarashada baysku waa qeybaha dugsiga hoose iyo dhexey sare ardayga in laga kaabo tashiilaadka hadduusan awoodin tusaale haddii aan usoo qaadanoo kale dadka danta yaroo kaleento baabooyinka inta badan ayagaa door muhiima ka qaateen marka laga soo taga aabayaasha haddana ayagaa looga baahan yahay inay ku guubaabiyaan ubadka iyo dhalaanka waxbaranaya in waalidiinta oo kaleento iyagana hadday qarashka ay awoodaan in ayagana ay markasta wacyigelin badan u sameeyaan yacnii wiilka ama gabadha ka horeyso qofka kaleento in markaas la dhahaye hebel waa kaasa wax wuu bartay adigana raac dhinaca kale saacid faarax xuseen ayaa dhankiisa sharaxayo doorka dhallinyaradu ay ku leeyihiin ka qayb qaadashada sidii ubadka loogu dhiirigelin lahaa waxbarashada waxay ku yeelan karaan dowr aada u muhiim ko dhallinyarada inay ayaga u noqdaan hormuud dhallinyarada aan wax baran kuwa waxbarta inay hormuud u noqdaan tusaale ahaan macnaha wuxuu fiirsadaa qofkan waxbarashada qofka asaga ka weyn u fiirsadaa qofka asaga ka weyn ama walaalkiis ama asxaabtiisa hadduusan wax baran wuxuu isleeya ninkaas wax ma baran adina waxaa wax ka baranaysaa taasina waxay saameyn ku yeelan kartaa waxbarashada wuxuu ugu qeyb qaadan karaa inuu la taliyo ubadkii soomaaliyeed inta badan dhallinyarada ku nool deegaanada gobolka hirshabeellaha dhexe ayaa dhiirigelin iyo tababaro u sameeya ubadka aan waxbaranin taas oo ay ugu gol leeyihiin sidii ay waxbarasho u heli lahaayeen caruurta gobolkani